munaasabadan waa siddeed iyo toban guuradii maalintii ugu horreysay oo loo dabaaldegay maalinta caalamiga ah afka hooyo maalintaasi waxay ahayd kow iyo labaatankii februari ee sanadkii laba kun ayay ahayd waxa ay ku xigtay markii jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ee golaheeda guud uu aqbalay soo jeedin unesco ay soo jeediyeen in laga dhigo maalintaas maalinta caalamiga afkahooya in loo aqoonsado marka go-aankaas yani qaramada midoobay ay gaareen wuxuu ahaa bishii novembar waxaanu caado ka dhiganay in sanad walba loo sameeyo halkudheg munaasabadan oo kale marka halkudhegii sanadkii hore wuxuu ahaa u hiili afkaaga hooyo kanina kii unbuu sii fasirayaa oo maxaa loogu hilinaya afka hooyo muxuu ku mutaystay maxaa yeelay waa aqoonsigaaga dibadaha meel kastooo soomaaliya joogto meelaha wadamada ay soomaalidu ku badan tahay waxay ka socdaan xafladahaasi magaalooyin badan oo ay ka mid yihiin london iyo bristol oo labaduba ingiriiska ah stockholm oo sweden ah amsterdam oo holland ah oslo oo ah caasimadda norway helsinki oo ah caasimadda finland iyo meelo kale virginia maraykanka iyo minneapolis canada ottawa marka intaas oo dhan sawaxankaas ayagoo halkudhagaa isticmaalaya oo shabakadda maaragtay akademiyadu ay iswada gaarsiisay oo laisku wada raacay oo markii hore cod loo qaaday ayay halkudhagaas maanta maaragtay muxuu ahaa sawaxankaasi uu isgaaray muxuu ahaa meel walba